بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu ku dhex jirnay ikhwaani fillaah waanu ka hadlaynay tarjumadii imaam ibni kathiir raximah allahu tacaala waxaanu ugu dambeeyey aynu ka soo hadalnay shuyuukhdii ibnu kathiir raximah allahu tacaala ayaynu qeyb ka sheegnay qodobka waxaan kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala madhaba ibnu kathiir madhabkiisu muxuu ahaa waatan aad ogtihiin oo culummada waxa weeye waxaa la yidhahdaa sheekh hebel madhabkiisu kaana shaaficiyan am xambaliyan am maalikiyan am xanafiyan waa la tilmaamaa marka imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala madhabkiisu muxuu ahaa waxaan leenahay awalan waanu kaga jawaabaynaa imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala madhabkiisu wuxuu ahaa madhab shaaficiya imaam min aimati shaaficiya wey waxaana aynu soo tilmaanay walaalkii inuu baray markii ugu horreysayba fiqiga madhab shaafici a'imo badan oo marka culummo ah oo culummadii shaaficiyada ahayd ayuuna halkaa la kulmay oo wax ka bartay marka madhabkiisu wuxuu ahaa madhab shaafici laakiin waxaa baraarujin u baahan in la ogaado horta madhab waa maxay marka la leeyahay hebel madhabuhu kada ama madhabuhu shaaficiya la leeyahay horta madhab waxa laga hadlaya waa fiqiga wey waa masaa'ilu lijtihaadiya oo markii diinta laba loo kala qaado fiqi iyo ictiqaad waxyaalaha fiqiga ah gaar laga dhigo waxyaalaha ictiqaadka iyo iimaankana gaar laga dhigo waxa weye waxyaalaha ictiqaadka oo iimaanka iyo caqiidada dib baynu uga hadlaynaa caqiidadiisu maxay ahayd waa ka hadli doonaa taas waa kitaabka iyo sunnaha oo nas baa la raacayaa waa waxyaalahaas cilmi qeybka qofna madhab kuma leh gaar ah oo madhabu salaf baa la raacaya ama xagga fiqiga labaa loo kala qaadayaa fiqiga waxa weeye wixii nas leh oo aayad iyo xadiid ku soo arooreen laa madhaba liaxadin qofna ikhtiyaar ma leh oo sidii ilaahay yidhi iyo sidii rasuulku yidhi baa la raacaya laakiin waxaa jira masaa'il ijtihaadiya oo aan lahayn nas sariixa aan ijmaacna ku sugnayn marka haddii aynu halkaa fiirino masaa'il badan oo waxaa jira marka culummadii ijtihaadkoodii iskhilaafay taas weeye waxaa la leeyahay madhab shaafici madhab xambali madhab maaliki waa nooca wey waa masaa'ilkii imaamu shaafici ku ijtihaaday oo fiqiga uu ka yiri waa ijtihaad marka ijtihaadkuna wax dhibaato a ma leh yukhdi wa yusiib qofka mujtahidkaahi waana khaldami karaa waana asiibi karaa marka imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala madhabka uu nisba sheegtay oo waxa weeye loo tiiriyey waa madhab shaafici laakiin isagoo shaaficiya sida culummadii la mid ahayd ma ahayn muqallid ma ahayn oo taqliid kuma socon keligana maaha waa aimadoo dhan hadda shaykhulislaam ibnu teymiya oo sheykhiisii ahaa kaana xambeliyan xambeli buu ahaa ma aha in la leeyahay ilaa wilaa qofku shaafici waxaan ahayn wax kama baran karo maya saas ma ahayn culummadu taqliidkuma ay socon idan dadka waxaa loo qaybinayaa oy culummadu yidhahdeen sideedaba dadka waxaa loo qaybiyaa sida ibnu qayim marka uu ka hadlaya iclaamu lmuwaqiciinka iyo dadka saddex nooc baa loo qaybiyaa caalimun mujtahidun nin caalim ah oo ijtihaadaya oo nusuusta fiirinaya oo cilmigiisa ku ijtihaadaya kaas waxa weeye ijtihaadkiisaasi wixii uu gaarsiiyuu raacayaa istimbaadka adilada uu ka fahmuu raacayaa kaas uma bannaana taqliid waa caalim mujtahida waa sida imaamu shaafici iyo ay ahaayeen kulligood imaam ibnu kathiir iyo a'imadoo dhan ay ahaayeen waxa weeye culummadii waaweyneyd mujtahidiin bay ahaayeen marka waa ijtihaadaya waxaa ku soo xiga darajatulitibaac waa qofka daalibu cilmiga mutamakinkaa wuxuu fiirinayaa adilada alkitaabu wassunna ayuu eegayaa walijmaac haddii uu waayo shuruuxda culummadu eegayaa culummadu maxay masaladan kaga ijtihaadeen aqwaashoodii buu isbarbar dhigayaa wuu eegayaa tarjiix buu samaynayaa kii la xoog bata buu raacayaa ee mid gaara ma taqliidinayo sida hadda aynu masaladii kusoo marnay markaynu banu israa'iilka ka hadlaynay axaadiitii sheegnay labadii qowlo culummadana sheegnay tarjiix baynu ku samaynaa aynu idhi qowlkaasaa raajixa aynu raacayna idan markaa qofka daalibucilmiga ah uma bannaana taqliid ee waxa uu raacayaa tarjiix iyo waxa weeye aqwaasha culummadu uu eego iyo ijtihaadaadkoodii kii la xoog bata oo naska ula dhowaada oo sawaabta ula dhowaada ayuu raacaya isagoo ilaahay tala saaranaya qofka kale waa qofka caamiga oo jaahilkaa oon isagu ijtihaadi karin aan waxa weye nusuustii fahmi karin culummada uu ku kalsoon yahay buu weydiinayaa culummadaa markii uu weydiiyana waxa uu raacayaa markaas wixii ay u fadwoodaan laakiin qofka uu weydiinayaa waa inuu noqdaa caalim culummo waa inuu yahay laakiin ma aha sida marka dadka maanta u yaqaaniin wadaadkii xoogaa maaragtay qur-aanka dhigaba in la yidhaahdo waa caalimi waxa la weydiiyo ma aha waxa weeye ninka caalimka ay shuruud buu leeyahay oo waxa weye masaa'ilka fadwada loo celinayo waa culummada waaweyn wey marka ma aha inaad qof jaahila aad tidhaahid anigu hebel baa shiikh iyahoon weydiinayaa wax walba maya xadiid khatara ku soo arooray oo waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wassalaam in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min quluubi alcibaad allah subxaanah wa tacaala cilmiga ku qaban mayo oo ku zuulin mayo qabasho uu ilaahay ka siibaya dadka quluubtooda walaakin biqabdi alculamaa culummadii ayaa dhimanaysa culummadii ayaa allah dilaya oo dhimanaya oo geeridoodu imaanaysa xataa idaa lam yabqa caalim ilaa aan caalimba harin oo kulli la dhammaado ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu wa adalluu in markaasay dadkii dad juhala-a bay culummo ka dhiganayaan markaasay weydiinayaan markaasay baadil u fadwoonayaan markaasay iyagiina dhumayaan dadkiina dhuminayaan ilaahay naga badbaadiyo marka qofka aad wax weydiinaysid akhil muslim waxaan waa diin waay waa aakhiradaadii baad rabtaa inaad ku badbaadid waa diin weeye ina hada alamra diinun fanduruu canman ta'khuduunahu waatay salafku ohan jireen waxaan waa diin weeye qofka aad diintaada ka qaadanaysid iska fiiri ha ku kadsoomin oo ha iska raacin oo waa hebel ha iska dhihine waa inuu yahay qof aad ku kalsoon tahay alxaasil marka imaamu ibni kathiir raximahu llahu tacaala kaana shaaficiyan madhaban xagga shaaficiga ayuu ahaa laakiin muqallid ma ahayne culummada oo dhan oo waxa weeye a'immada ah oo diintooda ku kalsoon yahay ayuu ka qaadanayay cilmiga oo waxa weeye uu markaas wax ka baranayay sidaa daraaddeed culimmadiisii waxaa ka mida culummo xanaabilo ah waxa weeye culummo shaaficiya waa isku jiraan marka midna uma uu tacasubaynin oo waxa weeye kulli wuu ka qaadanayay masaa'ilkana wuu ku ijtihaadayey oo waxaad arkaysaa inuu tafsiirkiisa iyo kulli waxa weeye sida uu u ijtihaadayo oo waxa weeye uu caddaynayo ayaa halkaa ka arkaysaa marka wax dhibaato ana ma leh inuu caalimku la yidhaahdo caalimkaasi shaafici buu ahaa caalimkaasi xambeli buu ahaa wax dhibaato ah oo ku jirta ma jirto haddii uu qofku taqliid ka madax bannaanaado marka taqliid lama ogola taqliidkana culummadu waxay yidhahdaan waa bimansilati lmeyta oo kale waa lidaruura qofku markuu cid taqliidinayo waa xaalatu daruura weeye waa markii qofku uu xaalad adag gaaro sida meydka la inoogu xalaaleeyey oo kale markii ay daruura timaado bakhtiga la inoogu banneeyey oo kale weeye laakiin waajibku waa maxay ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa ujeeda allah wuxuu inagu waajibiyey inaynu raacno kitaabka iyo sunnaha ittabicuu maa unzila ilaykum ay aladii unzila ilaykum maa lmawsuula wey aladii unzila ilaykum kii la idiin soo dejiya raaca la yidhi maxaa laynoo soo dejiyey alwaxyayn alkitaab wassunna ayaa lainoo soo dejiyey kuwaas ayaynu raacaynaa waajibna inagu ah laakiin wax dhibaataa male qofku isagoo kitaabkiiyo sunnihii raacaya isagoo adiladii qaadanaya isagoo ijtihaadaya inuu yidhaahdo anigu shaafici baan ahay waxa xambeli baan ahay wax dhibaataa oo ay leedahay ma jirto wey oo waxa weeye waa wax caadiya weeye culummadoo dhanna ay weligood samayn jireen waayo waa nisba ay macnaha attabicu imaam shaafici weeye imaam shaaficina wuxuu ahaa imaam min aimati ahlusunna waxa weeye waana la raacayaa wax dhibaataana male marka khulaasat lqowl imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala haddaynu su-aasha ka jawaabno madhabkiisu muxuu ahaa madhabkiisu shaafici buu ahaa laakin kaana mujtahidan imaam mujtahidu ahaa yatabicu daliil xaytu kaan daliilka ayuu raacayey meeshuu ahaadaba culummaduna isagu mid bay u ahayd ee taqliidkuma uu socon taas ayaynu waxa weeye ku gebagabaynaynaa waxa weeye caqiidadiisa inoo dhiman oo aynu ka hadlaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala ku xijinaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin